barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemiyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco tobanka bisha sebtembar sanadkuna waa laba kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maantana waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure dhegeystayaal naga raali ahaada bisha oktoobar waa toban sanadkuna waa laba kun iyo sideed iyo tobanka qodobada aan idinkugu haynan idaacaddeenna waxaa ka mida dhallinyaro magaalada gaalkacyo ka hirgeliyey xarun lagu ururiyo dhiigga ay dadka ku tabarucaan dadkeennii waxaan aad ugu faraxsanahay community voluntary sectorkii maanta inay howl galeen oo dhallinyaradeenna ay isugu yimaadeen danta caamka ah danta caamka keliya maahane waxay isugu yimaadeen inay naf badbaadiyaan marka markaad qof dhiig siisid waxay la mid tahay adigayoo xumin baxshay
waxaa kale oo aad maqli doontaan duqa magaalada laascaanood oo sheegay in dhallinyarada ay u furayaan dugsiga tababarka farsamada gacanta
waxay tahay janno oo kale qofku jecel adoo jecel waa heesaha aannu idiin hayno waxaa kalood maqli doontaan ciyaarihi iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dadka cimilada saadaaliya ayaa uga digaya dadka ku nool gobolka koofureed ee florida in ay u diyaar garoobaan saameyn buuxda oo ay yeelato duufaanta michael oo ah mid aad khatar u ah roobab ka hor da-aya duufaantan ayaa harqiyey banhandel florida aroortii hore ee saaka oo arbacaah iyadoo galabtana la filayo inay duufaantu soo caga dhigato xarunta la socodka duufaanadu waxay sheegtay in duufaantu ay wadato dabaylo saacadiiba ku socda laba boqol iyo labaatan kilomiter taasoo markaasi ka dhigtay heerka afraad ee duufaanada lagu cabiro dadka cimilada saadaaliya waxaa kaloo ay sheegayaan in laga yaabo inay duufaantani sii xoogaysato marka ay soo gaarto biyaha qandaca ah ee xeebaha mexico ka hor inta aysan soo gaarin florida
saraakiil bulgaariya ayaa sheegay maanta oo arbaca in la xiray qof looga shakisan yahay in uu kufsaday islamarkaasina dilay suxufiyadda victoria manirova madaxa xeer ilaalintu ee dalkaasi sotir satsarof ayaa waxa uu sheegay in qofka la tuunsan yahay in uu dilka geysto la yidhaahdo severin karasimirof oo u dhashay dalkaasi bulgaria oo lagu xiray dalkaasi jarmalka waxaana uu sheegay in dilka marinova aan ugu xiriiri la lahayn shaqadeeda marinova oo meydkeeda laga helay beer lagu nasto ee magaalada rosa ayaa waxa ay waday baaritaan la xiriira musuq maasuq la sheegay in ay ku lug leeyihiin siyaasiyiin iyo sanduuqa lacagta ee midooda yurub
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta kooxa dhallinyaro ah oo ku nool magaalada gaalkacyo ayaa bilaabay barnaamij ay dadka uga ururinayaan dhiig si loogu tabaruco bukaanada dhiigga u baahan ee jiifa cisbitaalada magaalada warbixin arrintan ku saabsan waxaa gaalkacyo kasoo diray waryaheena cabdiweli waa cabdiwaaxid macalin isxaaq qaar ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo ayaa markii ugu horreysay waxa ay bilaabeen barnaamij lagu deeqayo dhiig si loogu caawiyo bukaanada islamarkaana xilliyada adag aan la baadigoobin dhiig balse isbitaalka uu hayo dadka ku deeqaya dhiigga iyo halka loogu hagaagayo cawil cali yuusuf guddoomiyaha dhallinyarada dhiigga ku deeqaysa ayaa sharaxaya sida ay ku bilaabeen bixinta dhiigga tabarucaadda ah afartan qof baa ugu talagalna inaan ku bilowno ma aha afartankaa qof waxaa laga yaabaa dhiigu blood group waa afar nooc afartan nooc waxaa laga yaabaa dadka majori soddonka qof qayb inay u badato ama gruub ka mid ay u bataan ma aha soddonka qof inay weligeed joogayso oo ay meesha u diiwaangashanaanayso laakiin waxaa weeye waxaa rabnaa qof walba oo halkaan hadda nala soo fadhiistay ama nagala soo qayb galay waxaa rabnaa inuu keeno dad liis buu leeyahay dokumenti baa qofka laga xaraynaya nambarkiisa iyo nambarka laga heli karo waayo waxaa badatay dadkii in dhiiggii loo waayey oo qofkii faamiligiisa la dhaho war faamiligaga oruraaso shaybaar soo maro arrimo badan la mariyo oo qof gruub dhiiggiisa wuxuu yahay la baaro agaasimaha isbitaalka maxamed xuseen aadan ayaa ka warramaya dhiigbixinta muhiimadda ay bulshada u leedahay iyo xilliyadii ay soo bilaabatay dadkeennii waxaan aada ugu faraxsanahay community voluntary sectorkii maanta inay howl galeen oo dhallinyaradeenna ay isugu yimaadeen danta caamka ah danta caamka keliya maahane waxay isugu yimaadeen inay naf badbaadiyaan waad og tihiin dhiiggu wuxuu ka mid yahay sistamyada oogada mid ka mid a sida habka wadnaha iyo dhiig wareejinta ayaa dhiiggu wuxuu yahay sistem saas oo kale ah marka markaad qof dhiig siisid waxay la mid tahay adigayoo xumin baxshay ee dhiigga in dadka lagu daweeyo waxay bilaabatay qarnigii toddobiyo tobnaad bangii dhiig ugu horeeya caalamka stal yeesha waxaa istaalka ku yaal linigrad oo waagaas soviet union ahaa waddankii la oran jiray u s s r research ahaan xanuunka ugu dambeeya oo ilaa hadda la og yahay oo dhiigga laysugu gudbiyo waa west halkii west nile virus caawo jaamac oo ka mid ahayd bulshadii ka qayb gashay kulanka dhalinta ay ku qabteen isbitaalka waqooyiga gaalkacyo ayaa dhallinyarada ku dhiiro gelisay howsha ay bilaabeen hase ahaatee waxa ay ka sheekaynaysaa xilli adag oo ay dhiig u baahatay iyo dhibaatadii ay kala kulantay maanta waxaynu asiibnay waa kaalintii inaga maqnayd dhallinyaradeenna khayr badan allaha siiyo intaasa inaga maqnayd aniga maalin dhowey tagbar baan la ii qalay waa iga dhiig beeshay kun markaan u shubay baa la yidhi shan boqol baa lagaa rabaa halkaasaan ku dhacay oo orday dhallinyaro meel fadhidaan u teg waxaan idhi warkaale ee caawiya gabar baa iga dhiig baxday waa i soo raaceen wiilashii baa la baaray mid ka mid aan la iiga hela waa wax maaragtay aan aad iyo aad u qaymo badan wiilashii waa u hambaliyeeyey khayr allaha siiyo haddana fakarkaas dhallinyarada keentay waa ku taageeraynaa haddaan nahay wasaaradda haweenka waa ku raacsannahay wixii ay nooga baahdaan oo ay tabartayadaana waa ku taageeraynaa bashiir maxamed oo ka mid ahaa dhallinyaradii howsha dhiigbixinta soo abaabushay ayaa bulshada ka dalbanaya inay ku deeqaan qalabkii lagu kaydin lahaa dhiigga isbitaalku wuxuu u baahan yahay barnaamijkan hadda wuxuu ka egyahay baaritaanka dadkii marka la baaro diiwaangelin bes weeyaan qof kasta magaciisa iyo meesha jooga iyo lambarada laga soo wici karo baan ka reebayno waxaa maqan bangigii dhiigga ama meeshii dhiigga lagu kaydin lahaa marka waxaan ka codsanaynaa dee maamulka puntland oo ay joogaan madaxdii gobolka u qaabilsanayd iyo ururada bulshada oo si volunteera ku shaqeeya ama iyo hay-adaha iyo dowladda dhexe soomaaliyaba haddii la gaarsiin karo ciddii u awooda inay isbitaalka ka caawiso inuu helo meeshii dhiigga lagu keedin lahaa ama bangiga dhiigga ugu dambeyntii waxaan ka codsanaynaa dadka dhiigagooda inay isbaaraan oo mashruucu wuu furan yahay waana la wada baarayaa dadka weliba dhiigagooda uu yahay waa isyaqaanaan oo inta istaqaano oo dhiigooda uu yahay dhiigaga aan la helin inay isdiiwaangeliyaan si ayaguna isku badbaadiyaan dadka kalena ay u badbaadiyaan duqa degmada gaalkacyo dhanka puntland maxamuud yaasiin tumey oo gunaanadka kulanka hadal la siiyey ayaa sheegaya in dad badan ay dhiigbax ugu dhinteen gobolka mudug ha yeeshee tumey ayaa sheegaya in uu noqonayo mas-uulkii ugu horreeyey ee isu diiwaangeliya tabarucaadda dhiigbixinta ah runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaya dhallinyaradii isku fikirkan keentay kana miro dhalisay hadda wuxuu marayaa wejigii koowaad oo ah dadka in la diiwaan geliyo oo gargaarka deg deg ah loo diyaariyo wejiga labaadna wuxuu noqon doonaa wax iyaga kolley ka ballaaran weeyo annagoo dhanna naga ballaaran laakiin isku daygeeda inaan ka miro dhalinayna ka wada rabo oo ah inaan samayno mashiinadii kaydka dhiigga diyaarna hadda waxaan ahay anu qofkii ugu horreeya oo hadda meesha intaynan ku jirto isqorayo isdiiwaangelinaan ha ahay dhiiggayga noociisa oo aqaanaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
magaalada laascaanood cabdicasiis xuseen ayaa waxa uu sheegay in ay furayaan dugsiga farsamada gacanta kaasi oo ay ka faa'iidaysan doonaan dhallinyaro badan wariyahana cabdikariim olol ayaa waxa uu wareystay duqa magaalada laascaanood cabdicasiis xuseen haddaan dhallinyarada dib u noqdo waxyaalaan u hayno waxaa ka mid a qodobka koowaad in dhowaan la hirgelin doono dugsigii farsamada gacanta ee dadku ku baran lahaayeen dhallinyaradu xirfadaha kala duwan hadday tahay rag iyo hadday tahay dumar marka ragga oo kale laga soo qaado farsamada dabka ama guryaha ama dabka gaadiidka nijaaradda wastaadka ama fundiga ninbas u yaqaan ay wax ku baranayaan xagga haweenka oo kale dhallinyarada dawaarka xagga dharka oo kale harqaanka cuntooyinka kala duwan ee farshaxanka cilaanka oo kale markaa barnaamijka waa barnaamij dhallinyarada waxtar weyn u leh wax soo saarkooda dakhlina waxaa jirta dhallinyaro aada u fara badan oo magaalada ka shaqaysata waxayna u badan yihiin kuwa ka shaqaysta gaadiidka erera bajaajka loo yaqaano oo tiradooduna kor ay usii kacayso iyaguna shaqaabuur u samaysto bal ka waran sidaad xal ugu heli lahaydeen waddo gaara loo samayn lahaa maadaama aad meeyarka degmada laascanoota waa su-aal wacan kolley gaadiidka bajaajkaa dadka wataa waxay u badan yihiin dhallinyaro magaaladana xoog iyo xoog bay ugu badan yihiin dhinac faa'iido weyn baa lagu qabaayooo waxa weeye dee isu socodkii magaalada wax weyn bay dadweynihii usoo kordhiyeen waxa xaggii qiimaha dhaqaalayo kale dee waxa lagu raaco iyo waagii hore intaana jirin waxa gaadiidka magaalada iskaga goosho lagu raaci jiray cirkii dhulka u jiraan haddaanu nahay golaha degaankana waxaa nooga qorshaysanaan dilahaydno bajaadkana nidaam u samayno nidaam ay ku shaqeeyaan oo saxan magaalada laamiyadeeda iyo ummadda shacabkaana waxba aan yeelin inaanu samayno qorshihiina waa lagu jiraa dhowaanna haddii la haydmo wuu soo bixi doonaa maadaama dee golaha deegaanka niman dhalinyaro ay u badan yihiin ama dhanka shaqa abuurka sidii loogu jaahin lahaa muxuu yahayna waxaan ku xasuusinayaa inaanu ka qaadanay gabadh ardayda ka mid a gabadhaasoon kusoo xolannay iyadoo hooya ilmaheedii siita in wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka dooda hoose laascanood inaanu toddoba qof aanu ka bixinayno iskuol fiiga jaamacadda ganacsatada kale iyo dadka hantidan waxaan ugu soo jeedinayaa inay iyana ka qayb qaataan sidii dhallinyarada jaamacadda iska bixin karin inay dee dhaqaalo ku kabaan waxaa laga yaabaa haddaynu nin iyo laba isu saarno in kufrigaroweyso jaamacadaha magaalada ardayda dhigata ee danyartaa inaynu dee ka bixin karno wax abaal la gashtana dad baa ugu wanaagsan dadwey ardayda kale jaamacadaha ka baxdayna qorshahay waxa weeye inay shaqagelin helaan intii calafkoodu siiyo ganacsatada waxaan ugu baaqayaana in sharaa'iga dee ay ka shaqaalo geliyaan dhismahan haatan aan kugu wareysanana dowladda hoose ku dhegsan xarun dhallinyarada lagu dhaqandhexliyaa ku taalay oo qaarka dee nolosha ama ka dhaca ama waxbarasho loogu sameeyo dadweynuhu waxay si weyn uga hadlayaan dhalinyaro fara badan oo soo baxday oo waddooyinka qaarkood taagan oo ay kala kulmaan dhibaatooyin bal arrimahaasoo kale ka waran xaruntaasi way jirtay waxaan rajeynaynaa adilahadmo xaruntaa in dib loo howlgeliyo waxay qaban jirtay dadka muxuu ahaa ama danyarta ama dadka hoylaawayaashaa baa wax lagu beri jiray quraac iyo qadalin waa lagu siin jiray xarun bay ahayd wax badan qaban jirtay oo wax weyn looga bartay bay ahayd insha allah iyana waxaan rajeynaa inay dib u soo noqoto haddii lahadmo laga hadlaya cagaarinta iyo deegaamaynta maadaama gobolka dhirtu ay aada ugu yar tahay qorshe noocaas idinka degsan ma jiraan inaad iskaashataan ururada dhallinyarada oo deegaanka ka shaqeeya iyo dowladda hoose
haa way jirtaa fayskii koowaad ee dhirta saaad u socoto meelo badan baanu ku beernay way ka mid tahay haddee shaarica waddada dhakhtarka ilaa magaalada isku xidha ay ka mid tahay jaamacadda golis iskuulka muuse yuusuf iskuulka imaan shaafici saldhigga dhexe magaalada xabsiga dhexe meelahaas waa meelahaan ku beernay dhallinyarada muxuu ahaa ama jaacadda adhigtaan ama ka baxaan wala deegaan cagaarshe baa halka ka jira dhallinyaradaasina waa doorka ugu badan iyagaa nagala qayb qaatay iyagana waanu mahadnaqaynaa waxaanu ku ballansannahay inaanu faysas labaad sii muxuu ahaa hirgelinno kolley dhallinyarada deegaan cagaarshe ilaa dhowr kunoo geed bay beereen oo xitaa juurooyin magaalada ka baxsan ilaa saaxa gabagabo kaasina dhegeystayaal waxau ahaa duqa magaalada laascanood cabdilcasiis xuseen oo u warramayey waryaheena v o e cabdikariim olol markana dhinacii heesaha ibraahim waan ku yaranasanay heestii jowharad codka maxamed bike
baakayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale oo ku jecel adoo jecel aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde aniguna aniguna jaleecada gastadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde wax jaadbaajaadaan boga kuugu jojo jogo waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubax jaadbaajaadaan boga kuugu jojo jogo waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo jasisada codkaago qalbi ku jaxaasmiyo niyad ku jiljilicdaajaha gudhayaya sow sohordaydaay jiirkaygu kuma tago jeexaygi midigay midigay ima helin jir boqolyo
soo jawaarad ubax jaad bajaad ah ayaan boga kugu joojee jabad waxaad ku leedahay meel aan horeba jirin weli jaanta soo dhigin yaa salaam falastiin saaka hadda
ya heestan waxay ka mid tahay heesaha een, ay fanaanku u qaaday dadku sida weyn ay uga helaan dhegeystayaasheena waa udu hore marka wuxuu leeyahay noloshaba wax ka fiican male qofku jecel adoo jecel
waa saas nafteeda maxaa noo xiga ibraahim dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa ciyaaraha jamaal axmed cusmaan waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kulamo saaxiibtinimo ayaa dhici doona ha yeeshee aynu ka hormarno ciyaaryahankii hore ee naadiga kubadda cagta manchester united wayne rooney ayaa waxa uu sheegay in ciyaartooyda naadigan manchester united looga baahan yahay inay istaagaan oo ay xil iska saaraan sidii naadigaasi ay guulo u gaari lahaayeen waxa uu sheegay in jose marinho uu yahay bartilmaameed fudud balse dhibaatada ay tahay ciyaartooyda oo loo baahan yahay inay garab istaagaan tababarahooda ayuu yidhi wayne rooney oo hadda ka ciyaara horyaalka dalka maraykanka weeraryankii hore ee naadiga arsenal iyo xulka dalka faransiiska tiero onri ayaa loo malaynayaa inuu bedeli doono tababare leonardo jardim oo manoka ka tegaya naadiga dalka faransiiska ee monaco ayaa waxaa la filayaa inay ciidiyaan tababarahooda afar iyo afartan jirka ah kadib natiijooyin aan wanaagsanayn oo horyaalka dalkaasi faransiiska sanadkan ay ku bilowdeen iyagoo qaybta hoose ku jira islamar ahaantaasna sagaal kulan oo ciyaareen uun ay lix dhibcood iska leeyihiin eden hazard ayaa sheegay in naadiga real madrid oo lala xiriirinayo ciyaartooygaasi ay tahay naadigaasi mid wanaagsan waxaana uu dab ku sii shidayaa wararkaa sheegaya in uu naadigaasi ku wareegi doono balse weeraryaanka waddanka beljimka u dhashay ayaa hadda qandaraas laba sana waxa uu weli kula jooga naadigaha bluuska ee chelsea horyaalka dalka ingiriiska maanta waxaa la ciyaari doona kulmo ka tirsan isreebka koobka qaramada afrika gruubka f waddamada etoobiya iyo kenya ayaa dheeli doona gruubka kenya zambiya iyo geni bisaw ayaa sidoo kale ballansan xeero kale saxibtinimo ayaa dheexi doona albania waxay la dheeli doontaa jordan talyaaniga ukrein ayaa kulan saxibtinimo maanta dheeli doona britole waxaa sidoo kale la ciyaari doona kulmo ka tirsan yuva nations league oo guruubyadu ay kooxuhu isku arki doonaan kaasoo beddelay kulmadii saaxiibtinimo ee dalalka yurub qaarkeed ruushka iyo swiden ayaa wada dheeli doona poland iyo bortuqiiska ayaa sidoo kale ballansan israel iyo scotland lithuania iyo rumania ayaa wada dheeli doona serbiya waxay la ciyaari doontaan xulka dalka montenegro jasiiradda folo islands waxay la dheli doontaa naadiga azerbaijan kasovo iyo malta gaana waxay la dheli doontaa maalinta britaya seralion waana kulan ka tirsan isreebka qaramada qaaradda afrika dhegaystayaal xubinta ciyaara halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan iyo ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa inagoo kusii saqeyna gabagabadii idaacadeena dadka cimilada saadaaliya ayaa uga digay dadka ku nool gobolka koofureed ee florida in ay u diyaar garoobaan saameyn buuxda oo ka dhalata duufaanta michael oo ah mid aad khatar u ah roobabka horda'aya duufaantan ayaa harqinaya benhandel florida aroortii hore ee saako arbaca ah iyadoo galabtana la filayo inay duufaantu soo caga dhigato xarunta la socodka duufaanada waxay sheegtay in duufaantu ay wadato dabaylo saacadiiba ku socda laba boqol iyo labaatan kilomiter taasoo ka dhigtay heerka afraad ee duufaanada lagu cabiro dadka cimilada saadaaliya ayaa sheegaya in laga yaabo in duufaantani ay sii xoogaysato marka ay soo gaarto biyaha qandaca ah ee xeebaha mexico ka hor inta aysan soo gaarin florida saraakiisha dalka bulgaria ayaa sheegay maanto arbaca ah in la xiray qof looga shakisan yahay kufsi iyo dil loo geystay suxufiyad lagu magacaabo victoria marinova madaxa xeer ilaalinta ee dalkaasi sotir satasora ayaa sheegay in qofka la tuhunsan yahay inuu dilka geystay la yiraahdo safarin karisemirov oo u dhashay dalka bulgaria laguna xiray dalka jarmalka wuxuuna sheegay in dilka marinova aanu la xiriirin shaqadeeda marinova oo meydkeeda laga helay beer lagu nasto oo ku taala magaalada ruus ayaa waxay waday baaritaan la xiriira musuq maasuq la sheegay in ay ku lug leeyihiin siyaasiyiin iyo weliba sanduuqa lacagta ee midooda yurub markana dhegeystayaal dhinacii sugaanta haddii aanu u leexana gaar ahaan heesahaanu idkuugu talagalnay waxaan idiin soo qabanaynaa heestii dhakac dhakac codka farxiye kaba yaray
cashaqa warigii lagama dharbo ruuxiya lafugu u dhaadhaca untaa cunnadaha ay maratayo iidiya wadnuhu dhex socodaha sida dhibic roobanku dhowra sida wiiran dhalaydanka naxa dhibitiyo ciidabkan ku diira
ay ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan soo dhawow dhabta aan ku saare soo dhawow dhabta aan ku saare dheesha dheesha
codka macaan ee farxiyo kabayar ee heestii dhakacdhakac ayaa gabagabo u ahayd idaacaddeenii dhegaystayaal dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray anigoo ah falistiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doonno saacadda markay tahay afarta galabnimona waxaannu idin leenahay nabadgelyo
dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhugtaan